الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقسام النسق باعتبار المنسوق أقسام النسق نسق أقسام تيس باعتبار المنسوق كلا النسق مرك الله فيديو هذا محلها هل كان ومحلك يماشي لوغا هدلاي أقسام تاس هل كان وقوغا هدلا شيقو كلا النسق يو kaas bal in la fiiriyo mar waxaa la nasaqayaa xugunka lafdigiina baaqiyuu noqonaa marna waxaa la nasaqayaa lafdiga xugunkiina baaqiyuu noqonaa mar waxaa la nasaqayaa lafdigii iyo xugunkii labadiiba marka taasuu ka hadlayaa aqsaamu nasqi nasaqa aqsaamtiisa biictibaarilmansuuqi ka la nasaqay haddii la fiiriyo haadaa maxalluhaa wayajuusu waxaa bannaan nasqu rasmi lafdiga in la nasaqo rasmiga waxaa loola jeedaa lafdigii aayadda ama lafdigii xadiidka rasmiga waxaa loola jeedaa lafdigii lafdigii aayadda ama lafdigii xadiidka taasaa loola jeedaa rasmiga wayajuusu waxaa bannaan nasqu rasmi lafdiga in la nasaqo wa baqaa'u lxukmi iyo xukunkiiyo baaqi noqda waxaa bannaan in aayaddan lafdigeedii la nasaqo xukunkeediin uu baaqi yaho waajib ay tahay in lagu dhaqmo sida aayatu rajmi qofkii guur xalaala soo maray ee kadib sina ku dhaca dhagax in lagu dilaa aayad qaraanoo ilaahay samada ka soo dejiyey ahayd haddana lafdigeedii qur-aanka kuma jiro wa maca daalika xukunkiina waa baaqi sida bukhaari muslim ku sugan marka waa bannaan tahay in la nasaqo rasmiga oo qoraalkao lafdiga ah xukunkiina uu baaqi noqdo wa nasqu lxukmi wayajuusu waxaa bannaan nasqu lxukmi xukunkii la nasaqidiisa wa baqaa'u rasmi iyo qoraalkii baaqi ahanshadiisa tii hore cagsigeed wey tamna waxaa bannaan in xukunkii la nasaqo aayaddii lafdigeediina uu baaqi yahay ayadana waa bannaan tahay oo aayatu waxa weeyaan musaabara weeyaan in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibuu mi'atayni haddii labaatan qof oo sabrayaan ay idinka mid ahaadaan waxay ka adkaanayaan oo waajib ay ku tahay inay la sabartamaan laba boqoloo gaal halkii qof oo muslima markii koowaad ilaah wuxuu waajibiyey inuu la sabrtamo toban gaal kadib waa la nasaqay alaana khafafa allaahu cankumaa lagu nasaqay marka aayaddaas in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibuu mi'atayni lafdigeedii waa baaqi oo waa la aqrinaa xukunkiina waa la nasaqay aadayna u badan yihiin qaybtaas aayaadka ah wa nasqu mas'alo kalu galay taas waa lagood hal miduu marka halkaas ka tegey waxaa bannaan labadaba in la nasaqo lafdiga iyo xukunki in labadaba la israacsiiyo ayaduna bannaanta marka halkaas saddexay ahayd labuu sheegay in waxa weeyaan lafdiga la nasaqo xukunkii baaqi yahay aayatu rajmi oo kale in xukunkii la nasaqo lafdigiina uu baaqi yahay sida aayatu musaabara oo kaleeto iyo labadaba in la nasaqo cashru radaacaatin macluumaatin yuxarimna ayaa soo degto qur-aan ahaan soo degtay toban goor hooyadu markay carruuraysan dhalin inuu jido waxa weeyaan toban gooroo la yaqaan carruurkaas hooyay ugu noqonoo maxramay u noqon kadib waa la nasaqayo khamsun macluumaad shan la yaqaan aa lagu nasaqay marka cashru radaacaad lafdigeediina waa la nasaqay xugunkeediina waa la nasaqay marka saddexdaasay taas u qaybsami kartaa masale kaloo haddana gala oo masaladan kaletuu gelayaa waxay tahay in waxa weeyaan xukunkii la nasaqay xukun kale lagu soo bedelo iyo inaan lagu soo bedelin xukunkaas la joojiyo unbis wayajuusu waxaa bannaan dheh annasqu in la nasaqo ilaa bedelin bedel loo nasaqo wa ilaa kayri bedelin iyo bedel la'aan in loo nasaqo tan macnaheedu waxay tahay waxaa bannaan xukunkii la nasaqay in xukun kale lagu bedelo sida waxa weeyaan in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibuu mi'atayni waxa weeyaan labaatankii laba boqol waa inay ka adkaadaan macnaha qofkii toban gaal waa inuu ka adkaado xukun kale lagu beddelay al'aana khafafa allaahu cankum wa calima anna fiikum dacfa fa in yakun minkum mi'atun saabiratun yaqlibuu mi'atayn waxaa lagu beddelay xukun ah halkii qof oo muumin ah oo sabraa waa inuu laba gaal ka adkaado xukun kalea lagu bedelay marka taas waa bannaantay wanasqu wayajuusu waxaa bannaan annasqu nasaq ilaa bedelin bedel loo nasaqo wa ilaa kayri bedelin iyo bedelaan in loo nasaqo waxaa dhici karta xukunkii hore inta la rafciyo inaan xukun kale lababa soo dejinba sida waxa weeyaan aayadda oo waxa weeyaan ilaahay ku waajibiyey in sadaqa la bixiyo nabiga qofkii la koodaya ka hor yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa aayaddaas ilahay wuxuu ku waajibiyey qofkii doonaya nabiga inuu la koodo ama la faqo inuu sadaqa bixiyo kadib ilaahi weynaa waa ka nasaqay xukunkaas muslimiinta xugun kaloo la yidhi xugun hebel sameeyana ma jiro oo lagu bedelay أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقاء فإذ لم تفعلوا وطاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا زكاة marka waxa weeyaan waa laga nasaqay xukun kale lagu soo bedelo la yidhi xukun hebel sameeya markaad nabiga la koodaydaa nama jiro marka ilaa bedelina waa bannaan tahay ilaa hayri bedelna waa bannaanta ilaa hayri bedelna waa bannaantahay taasuna waa labo tii horena maxay ahayd saddex wanasqu wayajuusu waxaa bannaan annasqu nasaq ilaa bedelin bedel loo nasaqo wa ilaa kayri bedelin iyo bedel kayrkiis in loo nasaqo wa ilaa maa huwa aqlaq wayajuusu waxaa bannaan annasqu nasaq ilaa maa xugun loo nasaqo huwa aqladu ka adayg badan kii hore wa ilaa maa xugun loo nasaqo huwa akhafu ka fudayd badan tanuna waa masale kale waxa weeyaan xugun haddii lagu soo bedelo marka ilaa waxaan idhi waxaa bannaan xukunka horoo la nasaqay xugun in lagu soo bedelo ayaa bannaan waxaa kaloo bannaan inaan xugunba lagu soo bedelin haddaan xugun lagu soo bedelin iska daa marka taas iyadoo kaadli male haddaanba laguba soo bedelin dee waxa weeyaan xugunka hore unbaa la rafciyey laakiin haddii xugun lagu soo bedelo saddexay u qaybsami kartaa labuu kuu sheega in xugunka dambe ka culusayay xugunkii hore wuxuu ku yidhi taas muxuu kuugu ishaaray wa ilaa maa in xugun loo nasaqaa la arkaa huwa aqladu ka cad adag mimaa qablahu kii la nasaqayoo ka horreeyey mid ka cad adag taas waxaa ka mid abaa waxa weeyaan markii hore soonka ugu horreeyo ilaahay waajibiyey qofkaas maalinka ramadaan uu dhasho labuu khiyaar u lahaa inuu soomo iyo inuu waxa weeyaan raashin iska bixiyo fidye iska bixiyo labadaasuu khiyaar u lahaa wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiinin faman tadawaca khayran fahuwa khayrun lah wa an tasuumuu khayrun lakum markii horeto khiyaaruu qofku lahaa inuu qofku waxa weeyaan soomo iyo inuu raashin iska bixiyo marka ramadaan la gaaro markii dambe waa la nasaqay takhyiirkaas waxaana lagu nasaqay ilzaam soonka laysku laasimina faman shahida minkum shahra falyasum qofkii bishaas xaadiraha soomo marka qofka in la yidhaha khiyaaraad leedahay haddaad rabtana soon haddaad rabtana badar bixi iyo in la yidhahdo soon bisa lagaa rabaa waxaa culus soon kaliya marka ilaa maa huwa aqlad wey xugun ka adag xugunkii hore ayaa lagu bedelay waa ilaa maa xugun in lagu bedelaa la arkaa huwa asagu akhafu ka fudud xugunkii hore xugun ka fudud in lagu bedelaa la arkaa midiis aayaddii musaabarada weeyaan oo markii hore toban gaal in lala sabartamo ilaahay waajibiyey markii dambena ilaahay fududeeyey alaana khafafa allaahu cankum wa calima anna fiikum dacfa fan yakun minkum miatun saabiratu yaqlibu miatayn qofkiiba laba gaal ha iska dhaxsho waa ka fududya laakiin mid saddexaad uusan sheegin midkaa saddexaad wuxuu yahay waxaa dhici karta ilaa musaawin mid la siman in loo nasaqo mid la siman taas saddexaad uu ka tegey midkii mid la siman oo maxaa ka mid ah waxa weeye markii hore mu'miniinta waajib waxaa ku ahayd inay markay tukanayaan qaabilaan baytulmaqdis markii dambe waa la nasaqay waxaa la yidhi kacbada xaggeeda qaabila qofka mukallafka ah in la yidhi xagga u jeesa iyo in agga la jeesa isku mid uma kala dhib badno in lagu yidha agga u jeesa in agga u jeesa la yidhaha waa simanta marka taasna way dhici kartaa saddexdaasay u qaybsan taha marka xukunka hore saddex kan dambena saddex kan dhexena labo almansuuqu kii la nasaqay huwa alxukmu xukunka weeye xukunka ah sharciyu sharciga loo nisbeeyey alladii xukunka intahaa dhammaaday mansuuq waxaa la dhaha xukunkii sharciga ahaa ee dhammaado waqtiga ku ekaadoo dhammaaday almansuuqu kan la nasaqay huwa alxukmu waa xukunka xukunka ah sharciyu sharciga loo nisbeeyey alladii xukunka intahaa dhammaaday bideliili deliilna ku dhammaaday deliil almuta'akhiri ka dembeeyey deliil gadaal ka yimid xukunka lagu joojiyey kaasaa la yidhahdaa mansuuq waqad yusamaa in lagu magacaabaa la arkaa addeliilu deliilka deliilka alawalu ee horreeyey mansuuqan deliilka hore oo xukunkiisa la joojiyey asna mansuuq waa lagu magacaabaa marka mansuuq maxaa lagu magacaabaa laba mid lagu magacaabaa weeye in xukunka hore la kor yeelay lagu magacaabo iyo in lagu magacaabo xukunkaas deliilka tusay marka waa deliilka iyo madluulka deliilku waa lafdiga aayadda iyo xadiidka madluulku ama xukunkuna waa macnaha waa macnihii deliilku tusay marka labadaba waa mansuuq lagu magacaabaa xukunkana mansuuq waa la yidhaha la joojiyey deliilkii tusow aayadda ah ama xadiidkana waa la yidhaahdaa markaasuu yidhi almansuuqu mansuuq huwa alxukmu waa xukunka xukunka asharciyu sharciga loo nisbeeyey alladii xukunka intahaa ku dhammaado ku joogsaday bideliili deliilka almuta'akhiri ka dembeeyey waqad yusame deliilu deliilka in lagu magacaabana waa la arkaa deliilka alawalu horreeyey mansuuqan wa huwa deliilku almuraadu waa midka loo jeedo huna halkan waxa mansuuqa laleeyaha waa deliilka marka xukunkana laakiin maraa laleeyahy labadaba waa la nasaqayla labadaba waa laga hadla haddee wahaada daliilu daliilkan la nasaqa imaa qur'aanu qur'aan inuu ahaado ow sunnatun sunna inuu ahaado deliilka la nasaqa waa labadaas deliilka la nasaqaa ijmac ma noqon karo ijmac lama nasaqo waxna ma nasaqo qiyaasna ma noqon karo qiyaas lama nasaqo waxna ma nasaqo deliilka marka la nasaqayaa waxuu noqon karaahoo kaliya aayad qur'aan iyo xadiid labadaasaa la nasaqaa wakadaalika kan wax nasaqana oo noo imaan doona waa aayad iyo xadiid bes ee wax kale ma noqon karo qowluu shiiqa qowlkiisa ku yidhi wayajuusu waxaa bannaan nasqu rasmi qoraalkii in la nasaqo wa baqaa'u lxukmi iyo xukunkiioo baaqi noqda haadaa kanu annawcu waa nooci nuuca alawali ee horreeyey fa yunsaqu waxaa la nasaqaa allafdu lafdiga wa yabqaa waxaa baaqi noqonaa alxukmu xukunkii macmuulan bii xaa lagu dhaqmayo xukunkii waa lagu dhaqmaa lafdiga aayaddana waa la kor yeelay waqad dakara wuu sheegay alaamidiyu sayfudiin alaamidi raximahullah ana alculamaa culammada muttafiquuna inay isku waafaqsan yihiin calaa jawaasi nasqi rasmi qoraalka in la nasaqa inay bannaan tahay duuna alxukmi ayadoon xukunkii la nasaqin oo xukunkii sidii loogu dhaqmayo in aayadda lafdigeedii la nasqan xadiidka qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lidaa'ifatin koox kooxdoo shaadatin sheed oo culummada ka shaadowday kooxdoo min almuctasilati ka mid ah wa miaalu daalika xukun xugun baaqi ah iyo lafdi la nasaqay wa mihaalu daalika arrinkaas mihaalkiisa oo ah nasqu rasmi duuna alxukmi in rasmigii la nasaqo xukunkiina baaqi yahay aayatu rajmi waa aayaddii sheegayday dhagax in lagu dilo qofka zinada u dhaca guur xalaala hore u soo maray facan cumar ibni alkhadaab cumar ibni khadaaba laga wariyey radia allaahu canhu annahu cumar qaala wuxuu yidhi kaana waxaa ku sugnaa fii maa diinkii unsila la soo dejiyey aayatu rajmi aayadda rajmigaa ku jirtay aayadda dhagax kudilidda ayaa ku jirtay fa qara'naahaa aayaddaas waa aqrinay wa wacaynaahaa aayaddaas waa xifdinnay wa caqalnaahaa aayaddaas macnaheeda waa qarannay wa rajama rasuulullah rasuulka alle waa rajmiyo dhagaxuu ku dilay wa rajamnaa annaguna dhagaxaan ku dilnay bacdahu nabiga ka gadaa nabigu hadduu dhagax ku dilay xukunkii waaba sugnaaday wa rajamnaa bacdahu ugu dara waxaa lagu tusaa inaan la nasakhin xukunkaas inaan la nasakin ila bacda nebi wax lama nasaqo haddii bacda nebi ay dhagax saxaabada ku dili jireen muxuu ku tusaa xukunkaas lama nasaqin waa baaqi ilaa nebi maxamed kadib xukun lama nasaqo sharciye alxadiie xadiidka dhammaystiro fa haadaa xadiidkan yadullu wuxuu ku tusaa calaa nusuuli aayati rajmi aayadda dhagax ku diliddu inay soo degtay iyo wa annaha aayaddaas nusiqad in lafdigeedii la nasaqo rasmigii la nasaqay wa baqiya uuna baaqi noqday xukmuha xukunkeeda liqowlihi cumar qowlkiisa u daliila xukunkii inuu baaqi yahay wa rajabna waa rajminay uu yidhi bacdahu nabi maxamed kadib fain qiila haddii la yidhaahdo malxikmatu xikmadda ku jirtaa maxay tahay min nasqi rasmi lafdiga in la nasaqo wa baqaa'i lxukmi xukunkiina baaqiya aayaddii xukunkeediiba haddii lagu dhaqmayo layska rabo in lafdigeedii la nasaqo maxay tahay xikmadda ku jirtaa faljawaabu jawaabku wuxuu yahay maakii naqalahu u soo raray azarkashiyu fi lburhaani kitaabka laha burhaanku ku soo raray can ibni ljawsi ibnuljawsi ayuuna ka soo raray alburhaan fii culuumi alqur'aan kitaabkaasuu ku soo raray wuxuuna ka soo raray ibnuljawsi annahu ibnuljawsi qaala wuxuu yidhi annahu ibnuljawsi qaala wuxuu yidhi innamaa wax kale maahan kaana arrinku wuxuu ahaaday kadaalika sidaas oo ah nasqu rasmi wa baqaa'u lxukmi liyadhara inuu muuqdo darteed bihi nasakaas uu ku muuqdo miqdaaru daacati haadihi lumma ummaddan daacadeedu intuu gaarsiisan yahay filmusaaracati u degdegidda dhexdeeda xaaluu haday qadarkaasu ilaa badli nufuus nafafyaalka bixintooda ay u degdegaan bidariiqi danniyi mala waddadeedna ay ku bixiyaan min kayri istifsaalin ayagoon kala saari dalbin lidalabi dariiqin dariiq dalbashadiisna aan istifsaal ku dalbin dariiqaasoo maqduucin bihi la goynaa fa yusricuuna ummadda nebi moxamed waa degdegayaan biaysari shayin shayga ugu fududay ku degdegayaan kamaa saaraca alkhaliilu sidii nebi ibraahim u degdegay ilaa dabxi waladihi carruurkiisii inuu qalo bimanaamin bisabab manaam hurdo sababteedna ugu degdegay oo manaam macnaha ru'yo bimanaamin bisababi manaam ru'yo sababteedna ugu degdegay walmanaamu ru'yaduna adnaa duruqilwaxyi waxyiga duruqdiisa kan ugu hooseeyo wey oo ugu yar khulaasada waxa weyn hadalkaas xikmadda ku jirta in lafdigii la nasaqo xukunkiina baaqi yahay waa alibtilaa intaasaad ku jawaabayda waa alibtilaa waa imtixaan ilaahay ummaddaanu imtixaana waxaa lagu imtixaanaa bal ummaddan daacada ilaahay say ugu degdegayaan inta qadarkeedu leeyahay in la imtixaano ummaddan waxa weeyaan in bal qaarka inay yidhaahdaan in kaleeto maya aayadda haddii ilaahay nagu addoonsaday aaway ma aragna aayaddii qur-aanka maa ku jirto iyo inay yidhahdaan haddiiba xadiis ku soo arooray oo xadiiskan bukhaari iyo muslim tusayo waa ku dhaqmaynaa waana fulaynaa hadday marka degdegaan oo ay ku dhaqmaan oo ay dadkii zinadaas ku dhacay dhagax nafta kaga jaraan waxay noqonayaan ummad nebi ibraahim raacday oo nebi maxamed raacday oo u degdegayda daacada ilaahay sida nebi ibraahim fiiri waa ru'yooday wuxuu ku ru'yooday wiilkiis isagoo gowraca oo la amro laleeya gowrac waa fuliyey wiilka inta soo qabto birta saar ilaahay unbaa ka rafciyey soo ma jeedin marka ru'yaduna waa darajada ugu hoosayda waxyiga haddaba sidii nebi ibraahim ugu degdegay amarka ilaahay fulintiisa ru'yo ummaddaanuna inay ugu degdegayaan amarka ilaahay fulintiisa xadiidkaas inay nafta uga jaraan dadka intaasaa lagu imtixaana intaasaa lagu imtixaana marka maxaa soo baxayda hadday fuliyaan waxaa la leehy ummatu maxamed waa ummad khayr badan sababtoo ah ayadoo layidhi aayaddii hadda qur-aanka kuma jirto laakiin waa jirtay ku dhaqmayaan yahuudna aayadda dhagax ku diliddu iyadoo towraad ku taalla ay inta gacanta saaraan ay lahaayeen ha la warwareejiyo inta dameer la saaro fiiri marka ummadda khayriyadeeda soo muqayda yahuud ayagoo towraad saas ugu yaallo an nabigu sala allahu calayh wasalam ku yidhi kayfa tajiduuna rajma fi towraat iiga warrama bal towraat maxaad ka helaydaan xagga rajmiga maya kuma taalla yidhaahdeen qofka wejigaa laga madoobaynaa dameeraa la saaraa saynta xaggeedaa loo jeedina suuqaa lagu wareejina jeedala lagu dhufanaa waa akhlaaq xuntaa la leeya markaasuu bakeena towraat hala akhriyo waa arkeen nabigii hor fadhiyan weli waa qaraay markaasuu gacanta saar sadarkii ka horreeyuu akhriyo sadar ka dan ilaa nabigu sadar uma kala yaqaan wax ma akriya nabigu sala allah alay sl wax meel ku qoran nabigu ma akriyo sadarkii horreeyuu akhriyey sadarka dambeeyu markaasuu laguma hayo cabdullahi ibni salaamo caalimaha fadhiyo towraad yaqaana markaasuu yidhi meeshaad gacanta ka qaad adaad ku haydo halkaasaan ku ogaayay waa kor ugu qaadaysaa markaad kuma leo yahuudkii muxamed sadaqa waa ku taalla muxamed rumu sheega markaa nabigu labadiiu dhagax labaa taagneed markaas yahuudaho sinaysatay labadiiu ka bilaabay dhagaxa nafta looga jir wiil iyo gabar ahayn marka waxa weeye ayaga kitaabkooda iyadoo ku qoran ayay ku dhaqmi diideen ummatu maxamedna iyadoon kitaabka aayaddii ku qornaynay ku dhaqmayaan waa taasa markaasa waxaa soo baxayda ummadda nebi maxamed inay tahay ummad kayr badan oo ilaahay amarkiisa fulintiisa u degdegay taas ibtilaagaas way xikmadda ku jirta marka alibtilaa qowluhu shiiqa qowlkiisa uu yidhi wa nasqu lxukmi wayajuusu waxaa bannaan nasqu lxukmi xukunka la nasaqidiisa wa baqaa'u rasmi iyo qoraalkoo baaqi noqda in xukunkii ilaahay kor yeelo oo aayaddan xukunkeedin hadda layska rebi baaqina ay too lafdigii la akhristo oo qur-aan ahaan loo akhrisana aayaddii haadaa kanu annawcu waa nawci nawca ahaani oo labeeyey nawca min anwaaci nasqi nasqiga nucyaalkiisa ka mida biictibaari lmansuuqi kala nasaqay marka la fiiriyo wa huwa nooca an yunsakha alxukmu an yunsakha waa in la nasaqo alxukmu xukunkii xukunkii asharciyu sharciga loo nisbeeyey wa yabqa uuna baaqi noqdo allafdu lafdigii lafdigii addaalu tusayey calayhi xukunka hayra macmuulin bihi xaalu yahay midaan lagu camalfalay waxaa lafdigiiya baaqiya aayaddii xukunkeediina waa la nasaqo lagu camalfalima lagu camal falima wa haadaa nuucaanu akaru anwaaci nasqi nasqiga nuucyaalkiisa kan ugu badan weeye in aayadda waxa weeyaan lafdigeedii joogo la akriyo xukunkeediina layska kor yeelay waa kan ugu badan wa miaaluhu tusaalihiisa qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaa ilah wuxuu yidhi subxaana in yakun minkum hadday idin ka mid ahaadaan cishruuna labaatan labaatankoo saabiruuna sabrayaan oo ka run sheegayaan diinkooda yaqlibu ha ka adkaadeen hadhihin waa ka adkaanayaan maha qabar waxaa la yidhahdaa jumlooyinka sidaana khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan waa dalab weeye waa dalab waxay la mid tahay yarxamukallah yarxamukallah allah kuu naxariisa miya macnuhu waa duco allah kuu naxariisa waxay la mid tahay sala allahu calayhi wasalam sala allahu ilaahay baa nabiga ku salay miya maya hadda ha ku salliyo ha ammaano wey waa duco marka waxaa la yidhahdaa dalabiyat waxaa la yidhahdaa khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan qur-aanka waa ku badan tahay waalwaalidaatu yurdicna owlaadahunna xawlayni kaamilayni waalwaalidaatu yurdicna ha nuujiyan wey waa nuujayaan maan qaar aan ba nuujayna leha hadday khabar ahaa lahayd gabar aan nuujayn carruurka lama arke ilaa khabarka ilaahay sidao uu sheegu u dhaca waa khabar maahane waa dalab marka dalab maadaamay tahay dadna waa samaynaya waa nuujinayaan gabaalna waa khilaafaya nuujin maayaan khabar maahane waa dalab aayaadkaasoo dhan والذiina yutawafawna minkm wayadaruuna aswaajan yatarabasna ha sugeen bianfusihinna arbacata ashhurin وacashra waa dalab waxaasoo dhan yatarabasna ha sugeen yurdicna ha nuujiyeen yarxamuka allah salى الlahu عalيه wasalam sidaasay la mid tahay in yakun minkum hadday idin ka mid ahaadaan cishruuna labaatan labaatankoo saabiruuna sabrayaan yaqlibu ha ka adkaadeen miatayni laba boqol laba boqol oo gaal inay ka adkaadaana waajib ku ah oo macnaha inay sabarka uga soo haraan oo ama la dilo amaad gaalkii jebido ma cadari kartid toban hadday kugu soo aaddo xaaraanay ahayd markaas inaad aragtaa wa in yakun minkum hadday idin ka mid ahaadaan miatun boqol yaqlibu ha ka adkaadeen alfan kun kunkaasoo min aladiina kuwii ka mid a kafaruu gaaloobay maxay uga adkaanayaan waa nin iyo nine biannahum bisababi annahum gaalada qowmun waa qowm laa yafqahuun aan fahmin waxay u dhimaayaan waxa uu dhimaa ma yaqaan isagu hadduu dhinto waa hoogay noloshu ilaashana adigana waxaad u dhimaynaa taano janna kuusoo carfi iyo xurulciin sidaad iskula ekay kartaan marka inaad jiirto wey culayskaas ilaahay fadligiis waagi dambe waa laga dejiyey marka waxaa la yidhi inkastood iimaan iyo qayr haysataan haddana tobankii waa idinku cuslaadaa li ilaahay waa idinka fududeeyey bal laba iska dhixiy bal laba gaal adoo iimaan xabadka kaaga jira hal laba gaal dad riixi weydo markaas buhun baata faqad dallat ilaaya aayaddu waxay tustay calaa wujuubi musaabarati alcishriin labaatan inay la sabartantaa inay waajib tahay labaatankoo min almuslimiina muslimiinta ka mida almi'atayni laba boqol labada boqoloo min alkufaari gaalada ka mida faqad dallat waxay tustay alaayatu aayadda calaa wujuubi musaabarati alcishriin labaatan la sabartamidood inay waajib tahay labaatankoo min almuslimiina ka mida almi'atayni laba boqol ay la sabartamaan labada boqoloo min alkufaari gaalada ka mida iyo waxay kaloo tustay wa musaabarati almia boqol inay la sabartamaan inay waajib tahay alalf kun inay la sabartamaan fa nusiqa waa la nasaqay haada alxukmu xukunkan oo halkii qofoo laleeyahay toban ha iska celiyo biqowlihi ilaahi qowlkiisaa lagu nasaqay tacaala ilaahay waa sarreeyaa ilaah uu yidhi subxaana alaana hadda khafafa allaahu ilaahay waa fududeeyey cankum xaggiinna wa calima ilaah wuxuu ogaaday anna fiikum dhexdiinna dacfan taagdara inay ku jirto fa in yakun minkum hadday idin ka mid ahaadaan mi'atun boqol boqolkoo saabiratun sabrayda yaqlibu ha ka adkaadeen mi'atayni laba boqol ha iska dhixiyeen khalaas qofkiiba waxa weyaan labaa ku su'aadeeda marka adoo iimaan kugu jiro laba gaal marka cagta u dhigi maydid dadan meel daran la'ayn laakiin waxay yidhahdeen culummadu waxaa shardi ah gaalku wuxuu sitoo kale inaad wax ka sidato ee isagoo taangi wata hal gaalo taangi wata hadduu kugu soo aado adnaad aaka la taagan tahay wejiga ka istaag diinta maaha ogow taas laftigeeda ilaahay weyna sideedaad qof kuma addoonsado wuxuusan awoodin marka lagu leeyahay laba gaal iska celi waa inaad haydaa waxaad ku celido waranu sitaa waranaad sidataa waranu sitaa seefaad sidataa wax uun isku dhikanoo lagu dagaalami karo inaad sidataa laakiin hal gaalba allah ka dhigay hadduu taangi sito adnaad aaka meel la taagan tahay maya ilaaha igu addoonsado waa la hor istaaga haddaad tidhaahdo dee waa ku jiiraha nafka waxaad soo kordhayda male maydkaad badine taas maahan marka ilahay wuxuu kuu diray taas laftigeeda waa inaad fahmi karto wayna saasayna u nasgarayna ahlucilmi sidaasay u nasgareeyaan waxa laguu diray laftigeeda waa inaad fahamtaa shaqada laguu diray fain qiila haddii lagu yidhaahdo mal xikmatu xikmadda ku jirtaa maxay tahay min baqaa'i tilaawa tilaawada baaqi ahaanshadeeda عفوا وقتي وانا غير مالي والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد